Xafiiska Xiriiryaha Arrimaha Gargaarka Bini'aadantinimo ee OJA ayaa sheegay in afar boqol iyo konton kun oo qof oo Soomaali ah ay waqtigan ku barakaceen abaaraha ka taagan wadanka ayna weli jirto cabsida ah in wadanka macluul ay ka dillaacdo iyadoo ay adag tahay dad badan oo ka mid ah kuwa markaasi baahan in la gaaro sababo dhinaca ammaanka ah dhinaca kale hay-adaha ka shaqeeya haqabeelka cuntada ee Fewsnet iyo FSNAU ayaa iyaguna sheegay in dhibaatada ugu daran ay tahay xilliga guga ee u dhexeeya bilaha Abriil iyo Juun oo kusoo beegmaya waqti dadku ay faramaran yihiin dadka barakacaya ayaa ku biiraya xeryaha barakaca ee horay u jiray iyadoo hay-adda qaxootiga ee UNHCR ay sheegtay inay jiraan xeryo cusub oo meelo kala duwan markaasi ka samaysmay oo gudaha wadanka ah ayna ku jiraan dad tiradooda ay ku sheegtay afartan iyo kow kun oo qof abaartan ayaa uga duwan tii labada kun iyo ko iyo tobankii iyadoo dadka wadanka ka baxaya ay magansanayaan xerada qaxootiga ee doolow caddow ee wadanka itoobiya oo aysan dhinaca kenya soo aadin xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in bulshada caalamka looga baahan yahay inay garab istaagaan dadka reer ciraaq sidii ay u muujin lahaayeen midnimo ayna u furi lahaayeen wadahadal qaran oo dhex mara madaahiibta kala duwan ee wadankaas ku wada nool inkastoo qabsashada mowsil ay u noqonayso guul haddana ma ahan tii ugu dambeysay ee looga adkaanayo kooxda isil waxaase loo baahan yahay in la dhiirigeliyo wadahadal lala gaaro sunniga oo la-aantiis aanan dhibaatadan laga bixi karin ayuu yiri guteres oo ka hadlayay magaalada baqdaad